nabadoon faraweyne marka hore ku soo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa ku dhowahay waana mahadsantihiin bahda alfurqaan aadaan idin soo dhoweynayaa waa sidee xaaladda degmada aadan yabaal ee haatan ee ku jirta gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أولا الله سبحانه وتعالى إن أمهد علينا وأنا مهد علينا نعمة أو نسيي أو فرها بدن أو لسوكو بكرين إيا فتوحات كخير كبدن أو نسيي مدك لو حان هدنا بعد الله سبحانه وتعالى أدو مهد علينا ولا له مجاهدين أو ليقو ذا كقري نفتو ذا أخري فتوحات كان إيا نعمة بريق لقنا لولا الله سبحانه وتعالى أو نسيي أدبنا أدو مهد علينا إنتين إلهي سبحانه وتعالى شهادة سي شهادة الله قبلان لأنهي intii jaraexo qaadatana ilaahi subxana watacala jarexadu ha caafiyo haddii aanu soo nono su-aasha lay weydiye oo ah deegaanka iyo dalka ka waran dalku dal gaala ku habsatay laba sano iyo bar ayuu ahay gaalna meeshai ku habsatay waad garanaysiin waxay keentaa faksi iyo xumaan iyo walax aad u liito xaalkooda uu daran yahay dhibaatada deegaanka iyo u geysatay iyo dadka horta awalan waxaa ka mid a raaya tawxiidka inay ka siibtay raaya daaquud u surtay dadkii ay ka dhex bixisay khayrka iyo amniga iyo nicmada oo ku jiray midda labaad dadkiina ay ihaanaysatay waad garan kartaan dadka way dulaysatay ilaahay subxaana wa tacaalana wuu ka dulqaaday maanta qof kasta waxay leedahay qoragaaga keenaa layidhi naftaadana keen haddii kale ceelka joogi maysid deegaankana joogi maysid deegaanka way qaraabiyeen jidadkii waa ay jareen beledka way qaraabiyeen meesha waxaad u qabtaa meelaan dadba uusan ku noolayn xaalkooduusa u yaal haddii aad aragto wax la tilmaami kara maahin haddana ilaahay subxaana wa tacaala u nicmeeyey ilaahay subxaana wa tacala raayadii tawxiidka ku soo celiyey ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiintii ku soo celiyey ummaddu say u faraxsantaha wax loo hergeli kara maahin dhibaataday u geysteenna midda koob ahoo asal horta waxaa waaya in raayadii tawxiidka laga tuuray raaya daaqud la suray amniga faraha ka baxay ummaddii la laayey gebdhihii la kufsaday dhibaato aad u fara badan loo geystay haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dul qaadana nicmadii oo tagtay ayaa ku soo naqatay aad iyo aad ayayna hadda ummaddu u wanaagsan tahay xaalkeeruna u soo socdaa khayrkeerna nicmadeeruna u badan yahay sidoo kale waxaan markiisa soo dhoweynaynaa nabadoon cabdulle nabadoone markii aad soo gaartay degmada aadan yabaal maxaad ku aragtay dhanka raadadka ay ku reebeen askarta dowladda federaalka muddada ay ku sugnaayeen degmada waa ku dhowahay waan salaamayaa idaacadda alfurqaan waxyaabaha aan ku arkay degmada aadan yabaal oo nimankaas ay ka sameeyeen waxaa ka mid a horta degmada aadan yabaal waa degmo qadiimiya waa degmo aad iyo aad u weyn waxay xuduud la leedahay gobolka hiiraan iyo waxay la leedahay galgaduud waxyaabaha ugu yaabka badan oo ay halkan ku sameeyeen waxaa ka mid a magaaladaas oo dhan oo weyn hal jid ayay u sameeyeen oo ay dhaheen dadka iyo baabuurta ka soo galaan inta kalena waxay ku xidheen dhagxo iyo siligyo marka waxaa moodaa dadka degmada aadabaal ku jira nimcaha u baxa iska dhaafe wuxuu martigeliyey laba sano iyo bartaas wax soomaalidu ay ku mahmaahdo dhammuuq ayay martigeliyeen maxaa yeelay meel kasta dariiq kasta jid kasta waxay dhigeen dhagax iyo wax hambaagag la leeyaho ciid inta lagu shubay iyo biro waaweyn iyo dhagxo waaweyn cid cid u gudbaysa male diris diris u gudbaaya male dalkan iftiin waxaa ugu dambaysay maalinka mujaahidiintu ay si nabadgelya uga baxeen ayagoo shacabka dilin ayay xarakadu halkan ka baxday markay u soo naqatana waxay u timid magaalo dhimatay oo ayada dhanduntay oo martigelisa bacmadow iyo qashin wallaahi baan ku dhaaray degmada aadbal maanta haddii layidha wax laga qabto oo bilicdayr dib ha loo soo celiyo saddex bilood iyo shan bilood xataa ku soo naqamayso waa halka rafaad u geysteen dhagaxa ay dhigeen carada ay tuureen lamayeeriga ay fujiyeen magaalada dhan waxay dhaha hal jid ha laga soo galo hal jidna ha laga baxo sidoo kale waxaan markiisa soo dhoweynayaa oo falanqaynta ah ee nagala qaybgalaya nabadoon cabdulaahi xasan caraay oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe dhibaatada dhaqaale ee dhaxalsiiyeen askarta dowladda federaalka degmada aadan yabaal iyo deegaanada hoos yimaada maxaad nooga sheegi kartaa bismi illaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu xagga dhaqaalaha haddii laga hadlayo degmada aadibaal sida aad la socotiin marka la yidhaahdo cali axmed ganacsigiisii waxa baabi'iyey nimanka murtadiinta ah waa dul degeen dadkii wax ay dhacaan oo ay hantidii ka dhacaan iyo wax ay qaraxyo iyo dagaallo ay uga baabi'iyaan ay naqata qaarkood diyaaraday u isticmaaleen oo waa garaaceen oo diyaaraday ku baabi'iyeen waxaa ku soo xigay meesha la yidhaahdo alkotar alkotar waxay ahaday tuulo aad u weyn oo ku dhow degmada aadibaal ilaa labaatan kilomitr u jirta waxa ka dhacay caalamka lagala socdaa diyaaradaha etoobiya wuxuusta ahay ee ay lahay diyaaradaha gaaska iyo qolyada iyo zuujinada oo ay sanaad ku sidaan fuustooyin fuustooyinkaas dhexdooda ugu yaraan fuustadiiba shan kiilo oo, oo masaamiir ah iyo binde carbeedyo la jejebiyey waxyaabahaasoo dhan na way ku shubeen listaray kasoo daba rideen listarkiina magaalada geesa badan uu ka gubelaa labaatan guri soddon guri oo ama ganacsi leh ama hoyaad leh iyo dhaqaalihii yiilay meeshaasi ku baabeen waxaa jiray diyaaradda miigga la yidhaha oo etoobiya ay lahaaday oo iyadana sidoo kale marka ay meeshaan wax ku dhifato meesha ay wax ku dhifato gurigay ku dhifato ugu yaraan boqol mitir oo gees walba ah ayaa baaba'day waxaan weydiihaynaa marka nimanka soo diray dadku hadday u haystaan inay muwaadiniin yihiin diin weyba ka tageen oo diin xaggii iyaga loo raadimayo uma nasba uma nasba sheegtaan laakiin xagga muwaadinimada war ninkan asgiriga ah ee soomaaliga watay ee hooyadiis iyo aabbihiis tuuladii ay ku noolaayeen u soo diray etoobiya ee diyaarad mid gubaysa iyo mid gantaala la dhacaysa boqol boqol mitir guriga ku yilay qaarna dabayshu ay duubtay miigatiisa qaarna ay madfac ahaan ay u baabiyeen ganacsigii iyo dhaqaalihii ay ku baabi'een isweydiiye muxuu kuu hayaa waay xasan sheikh muxuu kuu hayaa maxuu muxuu u qabtay midka uu macawisayda ka dhigay ma ma soo dib maraa markaasuu gurigeedii iyo dhaqaalaheedii iyo ratiga ay dhaansanaysay iyo waa gantaala la dhacaa lagu baabi'ina su-aashaasu taas weeye dhaqaale ahaanna way u burburtay waxaa ku soo xigay bowsareeri bowsareeri dhufeesaa laga dhigtay annagu waxaan ognahay xarakadu meelihii ay joogtay way ka tagtay markay ka tegaysana way bed qabeen way bed qabeen iyagoo bed qabaa laga baxay bannaanka laga tegay laguma kor dagaalamin dadkaanu way joogeen qoryana way haysteen xarakaduna qoryahooda waxba uma geysan iyagoo qoryahooda haystaan laga tegay kaalay dowladaa soo socotay nala difaaca oo nala weerara oo nagala qaybgala dagaalkan lama dhihin dad shacaba oo muslim ahoo meel degan oo xoolahooda ilaashado beerahooda joogay ahay markii la yimidna waxaa lagu qasbay inay dagaal ka galaan odaygii aan waxba haysan qor inuu gado kii qor la siiyey qorayaa la siiyey iyagiioo sidaas ahayoo saas loo howlgeliyey ee layska hormariyey ee difaacma la geynayo ayaa haddana hooyadiis dhaqaalaheedii la baabiyey gurigeedii waa la gubay dukaankeedii waa la gubay diyaaradda etoobiya loo soo kiraystay kuwa turkiga loo soo kiraystay kuwa maraykanka loo soo kiraystay maxaa dan how xasan sheekh ummadda u haya dhaqaalaheedii baaba'een ummaddan meesha la yidhaha boosareri sida waa boos caduur sida waa degmada aadibaal gudaheeda markaa timaad waa la dhacay kii joogana wuu dhacay wuxuu qaada kara u qaatay guriga ou inta ka gala guriga sida aboora wuxuu ka gela daaqadda agteeda rid ka jabsana markuu ka jabsadana ilaa dhinaca kale uga baxa dukaamankii markii dadkii ay xoogaa culaas ay dareemeen oo labada ciidan inay isu soo dhawaadaan dareemeen dadkii way ka baxeen magaalada markay ka baxeenna iyagiioo ciidan dowladda sheeganaya meeshii ku haray waxayna qaateen wax alla wixii meeshii yiil way rarteen baabuurtooday saarteen oo sidaasay hore ugu qaateen waxoodii waxaa dhacday oo iyaduna aan la hilmaami karin ummadda waa la shirqoolay waxaa loo keenay raashin dhacay aa loo keenay waxaa loo keenay waxyaaba iyaguna sheef keentay oo dhacay way yaalin ama daawo dhacdaa ama waxaad ii sheegtaa mamalaadooyin dhacay boorash dhacay waxyaaba dhaca ummadda loo keen markii la yimid saa loo furmaga daqsigiyaa ku dhex socda qaarkood way guduuteen waxaan leenaha markaa mujtamacan baaba dhaqaalaa ku dhacay oo mid nafsiyanaha ku dhacay sababtoo qofka sun lagu duray ama raashin suna la siiyey mustaqbalka waxay imaanaysaa inuu ama cudur ku qaato ama kilifariis oo ku noqdo waxaan leenahay dhaqaale ahaanna way baaba'een nafsiyan ahaanna way baaba'een degmada aadiya baadna ciddi timaada arkaysa internetyada markii la fiiriyo sida guryaheeda u baaba'een oo loo baabi'iyey mana diyaaradana ma aysan garaaceen laakiin waxaa baabi'iyey dadkii joogay oo ciidanka ahay oo xasan sheekh soo dirsaday iyo odowaay oo meesha joogay odowaay meelaha uu xirtay markaad tagto waad yaabaysaa meelaha qaar bandowow saara baabuurtu mari ma karin magaalada gudaheeda waxaa laga dhigay halkaasaa laga dhigay war dagaalam oo ninkaas soo horjeeda iska celi ragnimadu way jirtaa waana la iska celiyaa dad aad murtad ahaatid aadse muslim ahaatid dagaal waa ka dhexdhaca laba koox laakiin mujtamac meel degan hantidoodii iyo iyaga in la baabi'iyo wax jira maaha oo lagu hoos gambado dowladda federaalka muddada labada sano iyo barka ay haysatay ee degmada aadan yabaal waxa ay sheegtay in horumar weyn ay ku soo kordhisay ee degmada maxaa ka jira arrinkaas wallaahi waa beentood haddaad qoftii timaado way yaabaysaa horumar dhaqaalem dadkii dhammaayo meesha mugaan annaga joognay oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ka tali jiray oo joogi jiro oo dhaqaalaha lahay waxaa ka joogaa biska gaaban dukaanti waa wada qaraab waxaa lagu gudi jiran waa walac un mogtahay sida odayaashii hoheero sheegeen jaad tubaako mogta wala xashiish jindijaab qalqalooc walaxaanba wax la cuna lahayn wax carfaya haddaana ka tagtaan ugu dambayseen wala carfayo sankaba la saarayo walax uraya maana wax kaloo meesha ma yaalin hal meeloo garoon kubad ay leehay ku dhiseen wax kale meesha ka qabteen male hal saldhigna way dhiseen cawadaannimadayna dumiyeen arbaca dagaal ku dhaca wadiqa miisaan ayagaa dumiyey inay sakhayrna la doonayna ilaaha noo sheega fiiriya saldhigii ay dhiseen ayagaa gantaal ku dhufad gacantoora ku dumiye laannahu wadduu maa canidtum wax allaal wax idin dhibaya jecel yihiin qalbigoona waxaa ku jira kasii weyn ah ilaahi subxana watacaala in saldhigaas lagu nacfiyo mujaahidiintu ku nacfiyaan naciib ay nacbahani gantaal u meeshaab kuma dhex jirin kumana shahiidin ku- ku- ugumana dhex jeedin yaan lagu nacfinay u dumiye halka saldhigayna dhisay halka saldhig bes wax kaloo dhisaan ma jiraan raadadka mug ay ku reebaan saldhigii oo burbursan wixii oo dabagedisan jidadkii oo xiran dadkii oo moogta xaalkiisa ilaahay og yahay ayaa ka mida nabadoon ibraahim geedi ayaan markiisa siinaynaa ee nabadoone marka hore kusoo dhowow ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dhibaato intee la-eg ayay bulshada ee degmada u geysteen askartii dowladda federaalka ee ku sugnaa ee muddada labada sano iyo barka degmada aadayabaal dhibaato weyn ayay magaaladan ka geysteen Eh, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana hadda ka kaafiyey ummadda muslimiinta iyo dalka iyo diinka iyo dadkaba ilaahay baa ka kaafiyey ilaahayaan uga mahad celihaynaa uma intaas kabacdi mujaahidiintii dhiiggoor u huray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmo hor uu ku cadaabay intaasaan uga mahad celihaynaa haddaan xaaladaha kale gudaha u soo galo dadkaas dhibaato badan oo ku saabsan dadka shacabka ay u geysteen ay dariiqmankii ka xireen oo haddii la kuuro islaamankii ka kufsadeen oo haddii la kuuron yahay magaaladii ay ka kharaabiyeen oo guryihii aad haddaad aad aragto iyo dhaqanxumadii kale oo dadkii waxaad ku taqaana maanta meesha islaamiyiintu ay xukumaan waxaa shacaair islaama ka muuqda marka shacaa'iru shaydaan wax la yidhaahaa meesha ka dhashay oo jaagaxiir leh oo maradii iyo musbil camal l- dhulka lagu jiidayo qoobabkii raadadka hore waaga ku hore ilaah baan uga mahad celaynaa allihii naga kaafiyey shartoora iyo balaayada ay meesha ku haayeen iyo khamrigii iyo taabuugii iyo kaniinigii iyo qalqallooci iyo haddii alla kuu roon yahay jaadkii iyo sakareedkii iyo balaayadii meesha ay ku haayeen fisqigii iyo zinadii iyo foolxumadii ilaahay naga kaafiyeen ilaahay ugu mahad celin magaalada marka aaday u baabi'iyeen guryihii waa iska kharaabiyeen intay intay uga baxeen magaaladii iyadana waa dhagax miiran iyo buur miiran waxaa maqli jiray fulay fulay ula badanaan maqli jiray qulubta ilaahay rucbi argagax uga riday ilaahay muslimiinta kale oo ay hadda dul degayni allah ka kaafiyo saasaan leen nabadoon faraweyne ee bulshadii ee ka barakacay magaalada muddadii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka een ma yimaadeen degmada oo ma soo gaareen maxaase ugu baaqaysaa bulshada ee ku dhaqan degmada aadayabaal laba iyo toban maalmood gacanta mujaahidiinta ku ku jirtaa waxaad moodaa xooga xooga inay soo kabanayso ummadda xooga ay soo naaxeen ummadda way soo laabanaysaa mujtamaci meelahan u qaxay hararka way yimideen jafka u qaxa waa ay yimideen mujtamaci kaloo xamar u dhibbaxay baabuurta waa la fasaxay xarakadu way u fududaysay aad aad ayakuna way soo socdaan wayna imaajo u hayaan maalin kasta saddex afar baabuuraha soo gasha beledkuna magu u camirma u hayaa waxaan rajaynaynaa in mahoori hore ilaahay u soo celiyo ilaa mogta raaya tawxiidaa soo naqatay raaya tawxiidaa soo naqdan amnigaa soo naqaaya dhaqaalana sidoo ra- amniyay ku helaan ninka jiiftaa see raba ninka la yidhaha guri helaya nimaan mogtahay toos duuba jiifo karin oon ilaahi subxaana wa tacaala eh, nicmada uu siiba aan ku naqloo karin xabad heli maayo amnina wuxuu ku dhisan yahay inaan horta ilaahi subxaana wa tacaala la caabudo oo laga dambeeyo aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum lamnu wahum muhtaduun amni meeshaas kama sokeeyo soomaaliya iminka ha ku baraarugto magaaladuna hadda aaday u wanaagsan tahay hadda tobankan beri oo gacanta islaamka ay ku- muslimiinta ay ku jirto raaya tawxiidka ka taagan nicmo ay haysataa qashinkii waa laga qaaday jidadki waa la furay dhagaxi waa laga baxshay ay dhex dhigeen godadkay qodeen waa la duugay wixii ay maha ku dabagediyeen oo dhan waa laga baxshay magaalada aaday u wanaagsan tahay hadda waxay sheegayeen ayagu qoftii aragtaa ee arki karta magaala jidadkii laga xiray ee dadkii la dabagediyey ee hal dhug guri hore la dhacay dadkii mugga haddaan waa soo naqdo u haayaan aad iyo aad ay u soo naqdo u haayaan kuwa jafa ku jirana way yimideen kuwa baadiye kuwa beledka jirana afwaajan afwaajana baabuurta u soo saareen gobolna wabina soo gaareen waxaa leenahay dalkiina ku soo dhowaada ku soo dhowaadaan leenahay dalkiina ku soo dhowaada deegaankiina ku soo dhowaada ra'yi tawxiidka idin taagan amniga ku soo dhowaada ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inta ku kala bixaysiin labada isqabsata qoftu la taabto kitaabkaas allah maxkamadda yaalaa noo dhexeeya ummadda asaa u dhexeeya shabaab male shacab male qof allaale qofta qof dulmis ayada asigaasaa u yaalla asigaasaan ku kala dambayhaynaa asigaasaan ku dhaqmaynaa wixii murtadiintu sheegaysana wax kama jiraano waad u jeediin qof la dila ma jirto qof la caaya ma jirto qof la qadfa ma jirto waa kan gacmo fura mujaahidiintu assalaamu calaykum wacalaykum assalaam idin dhaaf maalkum sida u salaama kuna soo dhowaada murtadiinta warkeedii iyo raadkoodii iyo dhibaatadii geysteenna iska dhaqa allana wa idin ka dhaqo nicmu idin siiyo roob iyo khayr uu idin keene ku shukriya intaasaan idin leenahay soomaaliya guudna inta hadda gaaladu degan tahana allah kanaga dulqaadaan leenna inta muslimiintu ay joogtana nin kastaba ha ku dhego nicmada ou haysto qoftaan ha- ma ogtahay qoftii caafimaad haysata war ma hayso qofta bukataa og ma ogta nicmada qofta inta haysata oo ilaahi subxana wa taala raada korkeeda og duja ha ku dhegto gowska dambe ha ku qabato yaan laga faramaroojin aad ha loogu dhego soomaali ha baraarugto dowlad islaamina ha u diyaargarowdo insha allahu gaalna way jabtay wayna jebi doontaa raayaduna waxay ka taagmi doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala fii maqdisha kuwaasi waxay ahaayeen waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ee beesha abgaal islamarkaana u warramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iyagoo ku sugan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe